magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa maanta lagu qabtay doorashada kuraastii ugu horreysay ee aqalka hoose ku matalaya galmudug doorashooyinka soo socda ee dhici doona soomaaliya guud ahaanba wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixin arrintan la xiriirta soo diray
guddoomiye ku-xigeenkii labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalla cawad iyo yuusuf ageella ugaas dhegey oo u kala tartamayay kuraasta lix iyo labaatan iyo boqol iyo afar ayaa doorashadooda lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug guddiga doorashada galmudug oo horay u shaaciyey qabashada doorashada qaar ka mid a xubnaha aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maalmo ka hor soo gudbiyey tartanka labada kursi ee la dhammaystiray ergadii dooran lahayd inkastoo deegaanada galmudug laga bilaabay doorashada baarlamaanka aqalka hoose ee soomaaliya haddana waxaa jira cabashooyin ka soo yeeraya qaar ka mid a beelaha kuwa oo dhaliilsan hanaanka soo xulista ergada wax dooranaysa iyo duqeyda dhaqanka qaar oo lagu durayo lahaanshaha saxiixa xubnaha tartamaya ha yeeshee guddiga doorashada ayaa sheegaya in soo xulista ergada loo maray hanaan saxan is-afgarad dhex maray madaxweyne qorqoor iyo ra-iisul wasaare rooble ayaa lagu gaaray soo gudbinta shan kursi oo lagu bilaabayo doorashada galmudug islamarkaana xubnaha kale la gudageli doono magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo waxaana magaalada buux dhaafiyey duqay dhaqan iyo ergadii ay soo xuleen iyo xubno murashaxiina oo doonaya doorashada xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya soddon iyo toddoba kursi oo ka mid a xildhibaanada soomaaliya ayaa lagu dooranayaa deegaanada galmudug waxaana lix iyo labaatan kursi ee yaalaan magaalada dhuusamareeb halka kow iyo toban ka mid a lagu dooranayo magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamada amniga galmudug ayaa magaalada dhuusamareeb iyo daafaha magaalada ka wada howlgallo lagu xaqiijinaya amniga waxaana ciidamada ay wadaan howlgallo xoogan oo lagu baaraya dadka iyo gaadiidka gelaya magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug kulan looga hadlaya amniga oo ka dhacay magaalada dhuusamareeb ayaa lagu soo qaaday inta doorashadu ay socoto in xaaladda amniga deegaanada galmudug ciidamada ay feejignaan dheeriya galaan kadib markii madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor oo kulan la qaatay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka galmudug iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya ee ku sugan magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a dhuusamareeb